hay-adda aan diyaargarowowga aafooyinka iyo kaydinta raashinka somalilan iyo gobolka awdal ku bilowday qaybinta raashin lankatiragalay bulshada dantiyar ee ka dhaqan gobolkaasay wayba qaybinta raashinkaasay isku kaaladay hay-adda aan diyaargarowowga aafooyinka iyo kaydka raashinka somalilan iyo boqortooyada sacuudi carabiya degmada diracya lakadahafuray qaybinta raashinka wayna ku qeyb galay mas-uuliyiin ku shal dareerta hay-adda aan diyaargarowowga aafooyinka iyo kaydinta raashinka somalilan iyo hay-adda boqor salma deegaanada raashinka la deersi wayba ku mid ahaa dhegacas tuur aanood iyo jalaqa hanasoyti ayuu ku faa-iideysadeen deeqo raashinka oo dhammaystiran oo ay hadda deersaday wayba ku hadalay goobta raashinka laka guddoosiyay dadka dantayar mustaf xaashi cabdilaahi agaasimaha waxda gargaarka hay-adda aan diyaargaroowowga aafooyinka iyo keydka raashinka somalilan
marka hore halkan waxaan salaamayaa hay-adda salmaan rodation shaqaalaha xafiiska nafoor ee heer qaran shaqaalaha xafiiska nafoor ee gobolka awdal mas-uuliyiinta degmada dila waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahadnaqayaa oon aad ugu mahadnaqayaa hay-adda king salmaan foundation oon ahayn markii u horreysay ee ay wax noo keento oo mar walba heega noogu ah inay deeqda raashinkaana soo gaadhsiiyaan aad baan ugu mahadnaqayaa noqonna maysa markii ugu dambaysay way noo keeni doonaan horena way noogu keeneen aad baan ugu mahad celinayaa waxaa kaloo mahad celinaya shaqaalahayga xafiiska nafore ee hargeer hargeysa oo iyaguna fulinta mar walba ka qayb qaato heegan waa inayna soo gaadhsiiyaan maanta way bishu tahay koob iyo tobankii bishii labaad ee halkan waxaan ku guddoomanaa deeqdaasi oo tiradeedu dhan tahay afar kun shan boqoloo qoys oo ay leedahay gobolka degmada boorma waxay leedahay kun iyo shan boqoloo qoys degmada bakina waxay leedahay siddeed boqoloo qoys degmada lughayana waxay leedahay kun qoys degmada saylacna waxay leedahay kun iyo laba boqoloo qoys ayaan maanta halkan anigoo ku hadlaya magaca hay-adda nafoor ee gobolada galbeedka awdal iyo salal ayaa waxaan kaga guddoomayaa deeqdaa halkaan maanta ku sugannahay waa degmada dila oon ku furanno labadii boqolee u horreysay meesha la yidhaahdo boqolkii qoysta u horreeyey dhagaxa cas waxaan ku xijisiin doonaa tuurcaanood oo iyana agteedaa saasay hawsheedu ku bilaabantay shaqadeedana waan sii gudageli doonaa ilaa boorama ilaa iyo baki ilaa salal waan idiin mahadnaqayaa mar labaad aad baanad mahadsantihiin waxaana leeyahay hadda king salma foundation dadaalka halka aad ka sii wadaan nooga sii kordhiya aad iyo aad inaad nooga sii kordhisaan baan jecelahay because populationka iyagu wuu badan yahay inta yaree aad noo jaangoyseen waxaan rabnaa inaad nooga soo kordhisaan saaxiibadayna foorna waxaan leeyahay gacanta dib noogu celiya oo noo soo kordhiya because ismale marka kun iyo shan boqol boorama laydhaa ama siddeed boqoloo qoys baki laydhaa aad bay noogu yartahay dadaalkaasina waa codsi aan idiin soo gudbinano oon gaadhsiinano dhammaan mas-uuliyiin hay-adda diyaargarowowga aafooyinka iyo keydka raashinka somalilan iyo maalmaguun gobolada awdal iyo sool weyba iyo kuwadda qaybinta raashin gargaare